barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gagaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waa maalin jimco ah kow iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkiisa hoyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono habka guurka soomaalidii hore marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddee la dhaahdo laysku qaabili jiray halkaasaa walka loogu qali jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen kadib waxaa la iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii
heesta aan barnaamijka maanta idinkugu haynana dhegaystayaal waxa ay tahay shaagtimaaha guudkeega dibudhaha feeraxdiiga inna hadalka qadmada ilka dabarcadkaga
waa tahay ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan ku soo dhowaada marka horese warkii dunida
saraakiisha amniga qaranka maraykanka ayaa beeniyey warbixinno ay warbaahinta ku sheegeen in madaxweyne donald trump uu ansixiyey weerar ka dhan ah iiraan balse uu dib uga laabtay sababo aan la shaacin dartood madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay sida wargeyska new york times uu qoray in la beegsado inuu amray in la beegsado goobo militari iyo raadaar ku yaala dalka iiraan iyadoo laga jawaabayo weerar iiraan ay ku soo riday diyaarad aan cidina wadin oo maraykanka uu leeyahay wargeyska washington post iyo sidoo kale warbixinno kale ayaa arrintan shaaca ka qaaday dhinaca kale wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in saraakiil ka tirsan dowladda iiraan ay u sheegeen in trump ay ka heleen fariin lasoo marsiiyey dalka cumaan oo loogu sheegay in ay u diyaar garoobaan weerar reuters ayaa sheegtay in jawaabta tehraan ee deg dega ay ahayd in ay ka digtay cawaaqib gobol iyo mid caalami ah haddii maraykanka uu weerar kusoo qaado ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa shalay sheegay inay soo rideen diyaarad daroon oo basaas ah oo maraykanku uu leeyahay taasi oo sida ay sheegeen kusoo xadgudubtay hawada dalkaasi meel ku dhow marinka hormuus diyaaradda basaaska ee global hawk ayaa waxaa lagu dhuftay gantaal markii ay kusoo xadgudubtay hawada iiraan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka ee dalka iiraan sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in diyaaradda la soo riday ay tahay nooca m q forc triton hase yeeshee ay ku duulaysay hawada caalamiga ah ee marinka hormuus
madaxweynaha shiina madaxweynaha shiinaha shin jinbin ayaa soo gebagabeeyey maanta safar laba cisho qaatay oo uu ku tegay dalka kuuriyada waqooyi safarka madaxweyne shiina ayaa diiradda saarayay dhinacyada nabadgelyada iyo dhaqaalaha waxaana uu ku yaboohay in door weyn oo waxdhiseed uu ka ciyaari doono wadahadalada nukleerka ee maraykanka ee kuuriyada waqooyi isagoo ka hadlayay fiidka khamiista gudaha kuuriyada waqooyi ayuu shin jinbin sheegay in dalkaasi uu sameeyey hindise cusub oo ku haadan horumarinta dhaqaale ee waddankaas intii uu jiray maamulka kim jong un
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen laantaab soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey soona jeedinaya haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa maanta inoogu martiya suldaan xasan xaddi baade oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool gobolka awdal inta badanna soo gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida waxaan mawduucan ku soo qaadanaynaa uu yahay habkii hore ee sooyaalka dhaqanka oo ahaa guurka soomaalida oo inta badan uu suldaanku dhaqan ahaan soo gaadhay wakhtiyadaa hore inuu marka hore faahfaahin naga siiyo guurdhaqameedkii hore ee soomaalida aad baad u mahadsan tahay haddii aad iga weydiisay guurdhaqameedkeennii hore wixii aan ka soo gaaray wuxuu ahaa iyada oo hablaha waalidkuuna bixiyo waalidada uuna bixiyaan iyagoo dhan haasaawinba uun la idhaahdo odayga inan baan kaa doonaynaa hebelow dabadeedna uu yidhaahdo dee inantaa waan ogolahaye haddii aan la idhaahdo waan idi siiye sidaa darteed odayaashii inanka ka socday uunbaa socon jiray inanba lama kaxaynaynana lama kaxaynayne waxaa la tegi jiray reerkii waxoogaa haddee dee ajaadna ma jirin sigaarna ma jirine guntin yar oo lacaga ayaa la qaadi jiray reerkaa looga jiray waa rumbiyaday ahayd rumbiyedo wax badan may ahayn intaasaa la gelin jiray dee gabadhi baan idinka doonaynaa nasiiyaa la odhan jiray waan idin siinay markii la idhaahdo dhowr maalmood ama wiig dabadeed bay haddana soo kaxayn jireen wax la idhaahdo horwad horwad oo ama geela ama lo-a iyay soo kaxayn jireen reerkii bay gelin jireen waa yarad madaxiisii baa la odhan jiray yarad madaxiisii kadib haddana inantii waa laga noqon jiray markaasoo muddaa laga yar maqnaan jiray kadib baa haddana kolka lasoo xaamxaamta loo iman jiray reerkii halkaasaa inantii iyo inankiina waxaa laodhan jira war isa soo arka dee inankuna inanta soo inantayna inanka bal hadda iska arag baa la odhan jiray odayaashii halkaasi ka soo noqon jira oo yarad madaxii bay haddana soo kaxayn jireen
bal intaynaan yaradka madaxiisa u gelin suldaan ee gabadhu marka sidaa ee waalidku inankii uu u doono gabadha doonanaan baa la odhan jiray doonanaan baa la odhan jiray ha gabadhu intay doonanaan jirtay muddo intee leeg ee gabadhaasi way doonantaho hebel bay u doonan tahay la odhan ama jiray lix bilood ha doonanaato ama sanad ha doonanaato ama laba sannadood ha doonata qaar baaba loo bixin jiray nimanka hablaha doonaya kolkuu hantidiisu la iyo raago a la odhan jiray hebel doonan yaaba la odhan jiray hebel doonan iyo heblaayo doonan oo weli inantii way doonan tuhun inankii weli inantii wuu u doonan tuhun hebel doonanow baa la odhan jiro lagu dacaadayn jiray inanka inantana heblaayo doonan baa la odhan jiray "Aa, weli maan lagu meherin oo lagu guursan baa la odhan jiray inta aan meherku dhicin wiilka iyo gabadhu wayse sii arki jireenoo way sii hasaawi jireen maadaama ay isku doonan yihiin sooma dhaqankii hore sooyaalka soomaalida hasaawaha badan ma jiri jirin is-agjoogsi unbaa la odhan jiray Ee, waaba dee la kala ilaalin jiraba ilaa la isla aqal galo in meelaha la isku ararko waaba laga xanaaqibsanaan jiray oo dhaqankeenna ma yahayn laakiin marka ee, uu soo dhow yahay gurigalkii iyo meherkii soo dhow yahay yaysa sii arki jireen oo ay sii rag joogsan jireen Ee, dee ana way kan adigana waa ku kan heblaayoy yaa la is odhan jiray kadib reerku yaradkiibu haddana soo kaxayn jiray inankii iyo inantiiba haddii, eh, inankiiba la soo kaxayn jiray aabbuhunbaa inanta meherin jiray iyagoo dhan haddii la idhaahdo wax istiidihii meesha aanay jirin bal suldaan waxaad nooga sheekaysaa habka doonista gabadhu ay u dhici jirtay waagaa hore ee guurteeda soo doonaysa ee wiilka la socdaa ay qolada kale isku qaabili jireenee gabadha ay ka dhalatay ee gabadha loo dooni jiray habku u dhici jiray Eh, marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddii la dhaahdo la isku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii meherku kolkuu yimaado ee aroosku halkaas abaabulkiisii dhammaado waxaa la soo goyn jiray geed quraca oo tagan la yidhaahdo oo intoo dabada loo qodo waabkii iyo golihii lasoo oday ardaagii lasoo oday bartankiisa lagu taago la ydhaahda waa tagankii arooska yaa la odhan jiray sidaasaa haddii ladhahdo arooskii marka la isku meheriyo dabadeedna aqalka waxaa lagu dhisi jiray meel halkaa ka fogo inanka iyo inanta shaqadhooda aan cidina dhagaysan maqalna gacalku una maqal dee markaa aqalkama waxaa dhisaya dhinaca gabadha oo ninku ninku wuxuu noqonayaa marka hore inan layaal buu noqonayaa oo inantu aqalkii hooyadeed bay ku ge- ku aqalgelaysaa miya Ah, aqalkii aqal loo sameeyey oo hooyadeed ku ilkabeeshay baa loo sameynayey oo haddii la hararihii leh oo cawsaloolkii leh oo kabadii leh oo haddii la idhaahdo waxaasoo alaabaho quruxda aad yaabto oo la idhaahdo hararka waxaa la odhan jiray soogaan iyo indhadaalis iyo abeesooyin iyo haddii la idhaahdo jeedallo magayo caynkaasaa lagu xardhi jiray oo xarka iyo maydhax ama la madoobeeyey ama la caseeyey iyaa lagu samayn jiray halkaasaa kabad haddana waxaa la samayn jiray foodsaar la idhaahdo aqalka waxaa loo samayn jiray labadaryaala laga dhigi jiray aqalka waxaa loo samayn jiray qoqobe oo gudaha horena wax geli jiray dee dadkaa geli jiray in kaloo iska hadirado dudabilaash la yidhaaho xagga soka oo qoqobihii la yidhahdana way ka sogon jirtay aqalka iminka waxaynu ka warqabnaa marka guntinta iyo gabaatiga la dhiibayo wakhtigaa maxaa la dhiibi jiray guntinta iyo gabaatiga ahaan jiray haddii dhulka lacagima jirin beryaha lacag yaroo hindiya la odhan jiraa jiri jirtay oo rubiyad iyo bawlad iyo saaq iyo wax aynkaasa la odhan jiray iyaa jiri jirta markan dambe shilika iyo haddana sumuniga iyo yimaadeen laakiin lacag hindiyan la odhan jiro oo midana rubiya tahay midana bawlad furelaya tahay iyo saaq gadhweyne abaa jiri jiray lacagtaa yarba nimbe intuu haysto sii yar hormarin jiray laakiin wixii la bixin jiray wuxuu ahaa un goor hore iyo goor dambaba yarad xoolaadunbuu ahaa horwad iyo yaradkii oo dhan ama shan iyo labaatan ama konton iyo qorigii iyo faraskii wax aynkaasa nimba wuxuu hayo yaa la bixin jiray inanka bilaaw waa la siin jiray ama gaashaan baa la siin jiray inanta walaalkeed sodoga waxaa la siin jiray dee haddii laahdo laba maroo laba go-oo maxamuudiya la siin jiray sodohda waxaa la siin jiray mare maxamuudiya inanta waxaa loo goyn jiray dhixid daraamuusa iyo mare saddex fardadooda oo maxamuudiya yaa la siin jiroo loo soogi jiro lagu aroosi jiray inanku laba go-oo maxamuudiya iyo garan yaroo abu askari la ydhaahdo iyo ku aroos geli jiray macawisaha iyo kabaha iyo waxaasi ma jirin koofiyada ma jirin shaareer ma jirin waa waaye dambe waxaasi anigu wixii aan soo gaadhay waxyaalaha noocaasu ahaa malka arooska habeenkaana waxaa la dhisi jiray waxaa la keeni jiray waxoogaa milixa waxoogaa buurya dhiil caana ah haan caano halkaas oo aleelaalahool quruxdaad yaabto daar sare iyo daar hoose intaba leh inta dhexdana aleel iyo cabaadh lagu xidhay baa la keeni jiray inanta inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yahayn baa loo xambaarin jiray inanku inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin buu gacanta qabin jiray sidaasay arooskii iyo aroosadu haddii aado ku aroos galayeen bal markay arooska soo galay waxyaalaha noocaas ah bal suldaan markay aroos galaan ee aqalgalku gaadho gaaf baa jiri jiray iyo aqalgal bay kala ahaayeen wakhtiyada hore maadaama dhallinyartii wakhtigaa ku soo barbaartay ee soo gaadhay aad ahayd siduu dhici jiray guurkaasi hore ee aqalgalka iyo gaafku maxay kala ahaayeen way kala horeeyeen arrintaasi way kala horeysaa tani waa markan dambe la magaaloobay gaafka iyo arrimahan dambe beeralayda la noqday weeyaan gaaf baa la samayn jiray waxaa la odhan jiray sida qaalka awaati iyo waxaynkaasaa la odhan jiray waa la isgargaari jiray lacag baa la isku gargaari jiray nimbaha dira qaadhaan buu soo bixin jiray dabaq baa halkaa la dhigi jiray daboo laho qurux badanoo la soo xariireeyey iyaa la dhigi jiray lacagtaasaa lagu rijiri jiray arooska sidaasaa lagu gargaari jiray tani waa markan reer magaalaha la noqday iyo beeralaydae ta hore taasay ahayd tan dambe ee dhexena taasay ahayd oo sidaasaa la odhan jiray oo sida qaalka awaato qorya laysku shidaayo maxay waanigaa qabanay baa la odhan jiray sidaasoo hareeraha laga soo fadhiisan jiray inanka waxaa la odhan jiray inamada dhallinyarada waxaa la odhan jiray nin waxba lagu jir aduu hebelow waxaa ka gabay aduu hebelow caawo waxaa ka hadal aduu hebelow caawo heesiblaayo noo qaad markaasuu inanka intoo la sare joojiya shaarku ka yidhaa jiru kalba hoosuu jiidi jiray waa marka xafladda caroosku socoto markaas toddoba bixi halkaasaa haddii lahdo toddoba habeen baa inanka maxaa lagu soo gelbin jiray marka aqalka la soo gelinayo wakhtiyada hore ee aad soo gaadhay adigu waxaa la odhan jiray ya nabi salam alayka ya rasuul salam alayka ya xabiib salam alayka arrin cashaal taasaa lagu soo dhoweyn jiray ilantana waxaa la odhan jiray aroos khayra aamiin aloon la cadde aamiin allaa yidhi aamiin sidaasaa la odhan jiray dee dumarku qasaydada caynkaasi ma aqoonine xoolaha markaa la qali jiray oo arooskaa loo qali jiray iyo xafladiisa la joogo maxaa la odhan jiray noocyadaysa ahaayeen xoolaha loo qali jiray wansumala la qali jiray wansumala iyaa lagu sadqayn jiray laxna lama qalin jirin wan tubana lama qalin jirin orga tubana lama qalin jirin wan sumana la qalin jiray oo bisinka loo qaban jiray inantu u qabato inantu ay madaxa u qabato isaguna bilaawe aanan mar mooyaane mar labaad lagu celinin iyo haddii laahdo halkaa intuu ciribta u saaro daabku halkuu ku yaala iyo sidaa u soo jiidi jiray bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar odhan jiray marka walka sidaasaa lagu gawracjira macashay u haysay midigta loo dhigo inantuna inankuna sidaas u gawraci jiray waxaa jirayay ciyaaro laga ciyaari jiray carooska marka uu dhaco oo kala duwan ciyaaraha adigu aad soo gaadhay ee laga ciyaari jiray wakhtigaas sooyaalka dhaqanka caroosyada soomaalida noocyaday ahaayeen Eh, waxay ahayd saddex shay saddexdaba waa loo ciyaari jiray mar waxaa la gooyn jiray welwele wax loo yidhaahdo aniga laftaydaaba dee gooye Aan- markaan arko gabadh casoo cudud weyn caroos la gal baan idhaahdaa markaan arko ayradii geella adduunyo dhaqaan idhaahdaa markaan arko aarmig diriireedna afdiilla gadaan idhaahaa markaan macaw- markaan arko macawiyaal midab badanna magaalo gal baan idhaahdaa markaan arko maalintaan helo tareen meel tuganna baddaan ka tallaab idhaahdaa rabailmidi waxaa ku goyn jiray noocaasoo ah aniga laftaydaaba goynayay dee heellada marka la tumanaya mar waxaa la odhan jiray saddexley markii dambe waxaa la odhan jiray karuboodo markii dambe waxaa la odhan jiray hirgo dee waa kaa heello- heellayo- ciyaaraha noocaasaa la ciyaari jiray waxaa kolkii dambe ay kolkii hore gundhati iyo go iyo garanka shaarka abo askarigaa la gashan jiray markii dambena macawis abubaxrayna ama sabarandal oo yidhaahdo ama shaadh eerooya cimaamad yaroo cad kaba haddii la yidhaahdo ama shabag la yidhaahdo maasa ama cagbacag la yidhaahdo jiqiiq jiqiiq jiqiiq iyagu isdhisaya maaskaas oo cirba baala yaryaroo burburan oo sabiina inaynay marinin hore u marin lagaga taago hoosta oo ciidda iyo bacadka iyo haddee dhagaxba ka ilaaliya iyaa la samaysan jiray hablaha waxaa loo goyn jiray masar la ydhaahdo eh, haddee la ydhaahdo qurux badan oo kolka la doono lagu xidhan jiray muxuu ahaa dharka sanduuqyo lama qaadanayni iyo shandade waxaa lagu xidi jiray dharka ninku kolkuu socotaynayo wuxuu ku jiray masarkaas yaroo qurux badan oo haddii la dhaahdo afarta koono laga gunto iyuu dharkiisa ku qaadan jiray markuu socotaynayo inaanta waxaa looga goyn jiray go ama foolgaa la odhan jiray ama haddii la dhahdo waxaa la odhan jiray haddii la dhahdo eh, muxuu ahaa lanjeer baa la odhan jiray Eh, markii dambe inanta waxaa loo gooyey hablaha loo gooyey toob la yidhaahdo eh, shanan oo yaroo gaaban oo halkaa maca- bawdada bartankeeda ku dhaca iyo googarad la yidhaahdo afar waariya badh oo la yidhaahdo afarta waariya waarka siigada yaa la odhan jiray Eh, go-aa foolgahana way huwanaysay masarkaana way xidhanaysay kabaha haddee la yidhaahdo baarushuud la yidhaahdo maasana waa loo goyn jiray waa loo iibin jiray bahalahaasoo jaqiiq jaqiiq jaqiiq yidhaahdaa loo xidhi jiray waa kaa arrimo noocaasay ahayn Een, caroosku intuu ku nagaan jiray aqalkiisa ee uu fadhiyi jiray muddo intee leeg baan afartaneeyo cishu fadhiyey afartan bax baa la odhan jiro afartankaa maalmood ninka cidda u timaadaba waxay odhan jirtay waar adiga haddana boqora maantee noo ducee baa la odhan jiray intaanad afartan bixin oo waa laga ducaysan jiray ninka arooska inantuna sidaa unbay ahayd oo dumarku iyana waxay odhan jireen naa dhabarka naga dhirbax annagana iyadana dhabarkaa loo dhirbaaxi jiray inankana dhalinyaro sidaasay odhan jirtay waar noo dhirbaax waar noo ducee waxaa jiray toddobabax waxaa la odhan jiray iyaduna toddobabaxaasi muxuu ahaa toddobadaa waxaa arooska kolka cishada u horeysay la meheriyo ayaantaa ayaanteedaa la todobayn jiray oo loo ciyaari jiray cishada hore waa gelbiskii baa la odhan jiray cishada dambena toddoba bixiyo arooskao reeraha usoo diiqi jirayoo tu shuura keenta tu bariis keenta tu haddii la dhahdo kibis keenta tu haddii la dhahdo aasaa loo hareeraha laga soo gelbin jiro saasaa la odhan jiray marka aqalkayga may ka bixi jirto aqalka la tegi jirto afarta kaa cisho iyaduna saanba ahayd saanba yalow fadhiis toddoba waa iska todoba- waa toddoba waaba toddoba cisho dee laakiin afartan kaa kasii badan maaha afartan kaa gurigooda kama baxay inan iyo inan toban imikana ku dar tan imikana haye balaan imikana waxaan leenahay waxa yimaada imikana waa idinkan arkayoo eh, haddii la dhahdo gooyo guntaa la galayoo haddii la dhahdo inantii unbaa lagu odhanayaa hebelow inan baan kaa doonaynaa balberiya saan dambaan si ragna mid waa la isku manayaa oo inan baan kaa soo doonanee haye inantii inankii waa horey soo heshiiyeen iyagu waa wax ama maraykan laga keenay ama laga keenay london ama laga keenay sacuudiga ama laga keenay carabta arrin lagu soo heshiiyo dibadda la isku bartay unbaa dadka loo soo gudbinaya imika la yidhaahdaa Waar inan baan idinka doonaynaa isarag wacan haye dee waan idin siinaa inantii berrina noo meheri dee waaban idiin meherine haye waxoogaa gaboo lacaga waa la keenay waxoogaa macawis iyo cimaamad iyo haddii la dhahdo eh, go' shaala haddii ninku goyn karana waa la keenay iminka waxaa la idhaha dabadeedna hadday boorame iyo hargeysa isla joogaanna isarag wacan oo saddex habeenba kama badataba Eh, intaa un baa la dhaha mixiiskiiyo mixiisadii haye waaba la isku meeriyey hadday maqan yihiin waxaad moodaa in wixii hore ay fududaadeen oo lasoo koobay gooyo gutaa la dhahaa gooyo guto ayaa la idhaahdaa anigu dee waanigii idhi haddii la idhaahdo waagaa hore waa la isxasuusan jiro wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidka isa siiya hablahana iyo inankana waa la xasuusnaan jiray iminka waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana buuca kaga dhegay buuc markay tidhaahdana dhiiggeeda balaxsado baruurteeda laasto haddana baruurteeda laasto dabadeed ka boodo intuu meel biyala tegey uu laqanyada ku biiyey burcadii iyo malluudkiyo intuu kayn biyala tegey dabadeed ka boodo burcadii iyo malluudiyo dhinta wada burburiyo kayn buuran seexday waxaan idhi waar boqor baa hablaha dhalay waa la soo barbaarshay cilmi baa la soo baray nacas baa halka raaciya balaa laga ilaashay yaah marka waxaan leeyahay anigaygan bixiyiyo boqorradii hablaha dhalay iyo kuwa beeshay wixiga waar balayaan la boogaan dhallinyaroy ee soo xasuusta intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada booram ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadanay guurkii hore ee sooyaalka soomaalida dhaqanka u ahaa waxaa marti inoogu ahaa suldaan xasan xadi baade oo ka mida salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal soona gaadhay dhaqankaa hore ee soomaalida iyo habkii ay isku guursan jireen waxaa kale uu suldaanku ka hadlay habka guurka casriga ah ee wakhtiga hadda uu marayo waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idinla soo jeedinayay anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
waa tahay barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad degeysanayseen waxaa soo jeedinayey wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilowno kooba america ayaa weli ka socda dalka brazil ciyaar ka tirsaneed groupka c ayaa xalay dhacday waxaana ay dhex martay dalalka uruguay iyo jaban ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah sidoo kale waxaa jiri doona kulamo kale oo iyana dhici doona caawa groupka isla c waxaa ku ciyaari doona dalka ecuador iyo dalka jilim dhinaca kale waxaa galabta bilaabmi doona koobka african cup of nations ee dalalka qaaradda africa oo dalka masar uu martigelinayo waxaana ciyaarta ugu horeysa ee koobka lagu furayo ee dhex mari doontaa dalalka masar iyo zimbabwe wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahankii hore ee kooxaha atletico madrid iyo liverpool iyo chelsea fernando torres ayaa ku dhawaaqay in uu ka fadhiisanayo kubadda cagta ciyaaryahankan oo soddon iyo shan jir ah ayaa waxa uu haatan u ciyaarayay kooxda sagan tusu ee dalka jabaan waxaana uu qoraal uu soo dhigay baraha bulshada uu ku sheegay in waayihiisii ciyaareed uu soo gabagaboobay waxa uu yidhi waxaan ku dhawaaqayaa wax aad iyo aad muhiim u ah kadib siddeed iyo toban sano oo aad cajiib u ahaa waxaa soo idlaaday waqtigaygii ciyaaraha kubadda cagta ciyaarta ugu dambeysa ee uu ciyaari doona ayaa waxay noqon doontaa ciyaar dhici doonta maalinta axadda ah oo dhex mari doonta kooxdiisa iyo koox kale oo ka ciyaarta horyaalka dalka jabaan dhinaca kale tababaraha kooxda liverpool yorgen clob ayaa waxa uu sheegay in ay qasab tahay in liverpool ay sii wado in ay qarash badan ku bixiso soo iibsashada ciyaaryahano haddii ay doonayso in ay sii ahaato ama ka sii mid ahaato kooxaha ugu adag ee qaaradda yurub kooxda redis ayaa waxa ay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay boqol iyo toddobaatan milyan ku qarash garaysay saxiixa ciyaaryahanada kale ah alison nabi kita fabinho iyo shatran waa shatran shakiri waxaana ay taasi u sahashay in ay ku guulaysato koob koryaalada qaaradda yurub si kastaba macalin yorgen clob ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in kooxda liverpool ay sii iibsato ciyaaryahaano kale si ay uga hortagto in kooxihii ay ka adkaatay ay ka daba yimaadaan xubintii cayaarahana waa aniga intaas
axmed cali sheikh ayaanu la socodsiinaya ciyaaraha halkaad kadegeysanayseenna waa v o a markaan heesihii ayaanu ku laabanaynaa fanaanka cumar nuur cabdulle ilaah u naxariistay heestiisa cabaaryada ayaan isu qabanaynaa shatimaah gudkeega igu dhaa feeraxdiida ina hadalka qadmaada ilka dabarcad kaga yaal shatimaah gudkeega igu dhaa feeraxdiida ina hadalka qadmaada ilka dabarcad kaga yaal markaan fiirsado madax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada markaan fiirsado madax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeela diidaay daynkuumaylne markii aan ku daawaday indhumeela diidaa daynkuumaylne daruur yahay adookaali nabi daruur yahay adowkaale nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adookaale nabi yuusuf dabadi daruur yahay adookaale nabi yuusuf dabadi lama
heestaasi uu ku luuqay allaha u naxariistay cumar nuur cabdulle ee cabaaryaha ayaa gebagabo ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira